raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqonaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah waxa ay ku fulisay askari ka tirsan ciidanka dowladda oo lagu helay in uu fal dil ah geystay wasiirka wasaaradda amniga gudaha mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay ku guulaysteen ka hortagga weeraro argagixisadu ay doonayeen inay ka geystaan magaalada muqdisho iyagoo kaashanaya bulshada wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ayaa sheegay daraasad ay samaysay wasaaraddu inay ku ogaatay in halyaaga sanadkii tegay ee laba kun shan iyo toban uu yahay askariga soomaaliyeed taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta ay uga mahad celinayaan daraasadda ay sameeyeen guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dagaal beeleedyada soo laalaabtay ee ka dhacay magaalada beledweyne deegaano hoos taga maxkamad loo soo taagi doono dadka ku lug leh maamulka kumeelgaarka ah ee jubba ayaa waxa ay iyana sheegayaan in horaanta sanadkan uu qorshuhu yahay in al-shabaab laga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin gobollada jubbooyinka iyo gado wararka dibadda ee warka yaga subaxnimo aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya warar ka imaanaya dalka iiraan magaalada teheraan ayaa sheegaya in safaaraddii waddanka sacuudiga ee waddanka iiraan ay gubeen dibadbaxayaal caraysan
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada fm-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eeshiya iyo yurub waxay si nadiifa looga maqli karaan aalada satelliteka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life stream guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
subax wanaagsan mar kale waa saddexda bisha koowaad ee janaayo sannadda laba kun shan iyo toban maalin axada inta aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna warkii oo dhammaystiran wasiirka wasaaradda amniga gudaha cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ay ku guulaysteen ka hortagga weeraro argagixisadu ay doonayeen inay ka fuliyaan magaalada muqdisho iyagoo weliba kaashanaya bulshada soomaaliyeed warbixinta warkan waxaa haya yuusha cabdulaahi wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen fashalinta weerarada al-shabaab ay la damacsan yihiin ummadda soomaaliyeed cabdirasaaq cumar maxamed wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa mar uu waraysi siinayay warbaahinta qaranka waxa uu yidhi qolooyinka maleeshiyaadka nabadiidka shabaab ay soo galaan ama ay weeraraan meelaha shacabka ay leeyihiin sida hoteelada ciidamada hay-adaha amniga runtii wakti badan kuma qaadato laakiin khibradna waa u leynaha oo wixii dee wax markay soo noqnoqdaan khibrad baa ka dhaxlaysaa khibradda keliya khibradda ugu weyn oo laga dhaxlan waxaa waaya haddii aysan ku dhiiranaanin oo aysan gelin de waxay noqon lahayd
waa tahay warkaas dib ayaan ugu soo noqon doonaa waxaan iminka eegeynaa maxkamadda ciidanka qalabka sida goordhow waxa ay xukun dil ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada qalabka sida kaas oo lagu helay inuu isaguna dil geystay waxaa hadda taleefanka ku jira oo shirka jaraa-id toos ugu sugan waryahayaga maxamed ibraahim raage waxaana ku jira gaashaanle dhexe cabdulaahi maxamed xuseen xeerlaaliyo ku-xigeenka maxkamadda ciidanka qalabka sida oo ku dhawaaqaya go-aanka maxkamadda ee xukunka dilkaasi lagu fuliyey
bismi illaahi raxmaan raxiim taariikhdu markii ay ahayd afartii bishii toddobaad laba kun shan iyo tobanka abbaara sagaal saac oo subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacanku dhiigle ekis dable nisa mustaf maaxiye dooyow ashkama lixiyo labaatan jir ah ina maryan sheikh xaamud ku dhashay baydhabo deggan xamar kana tirsan ciidanka nabad sugidda qaranka kaasoo xafiiska xeelaalinta guud ee ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareer ah u dilay marxuum la odhan jiray maxamed qaasim barrow dilkaas oo ka dhacay degmada dayniile tobankii bishii labaad laba kun shan iyo tobanka waxayna maxkamaddu ku xukuntay in uu bixiyo diyadii marxuum maxamed qaasim barrow iyo xabsi ciidan taariikhdu markii ay ahayd labiyo tobankii bishii toddobaad laba kun shan iyo tobanka waxaa racfaan ka qaatay xukunkii maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhinaca dhibbanaha taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii bishii sagaalaad laba kun shan iyo tobanka waxay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay gacanku dhiigle ekis dable nisa mustaf maaxiye dooyow ashkama waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay u caddaatay inuu si bareer ah oo ulakac ah u dilay marxuum maxamed qaasim barrow maanta oo ay taariikhdu tahay saddexdii bishii koowaad laba kun lix iyo tobanka waxaa xukunsane gacanku dhiigle ekis dable nisa mustaf maaxiye doyow ashkama lagu fuliyey xukunkii lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi tawfiiq
wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliyana waxa ay sheegaysaa daraasad ay wasaaraddu samaysay inay ku ogaatay in halyaygii sanadkii tegey uu yahay askariga soomaaliyeed goordhow warkaas ayaan eegi doonaa hayeeshee wasiirka amniga iyo warkiisa ayaan dib ugu laabanaynaa oo hayo yuusha cabdulaahi waa nafta qofka muwaadinka askariga soomaaliyeed qofka askariga ah nafta uu u horaya inuu badbaadiyo ragga dadka shacabka soomaaliyeed ee meeshaas lagu haysto marka waa runtii waa sacrifice kugu weyn oo qof bini aadan uu bixin karo waa dhiiggiisu naftiisu kuu hubo dhanka kale wasiirka ayaa waxa uu sheegay in si weyn ay uga qayb qaataan fashalinta weeraradaasi shacabka soomaaliyeed oo iyagu soo gudbiya xogta nabaddiid in la fashiliyo ama sidii ay nabaddiidka u qorsheynaya inaysan u dhicin waxaa sabab u ahaa shacabka soomaaliyeed oo nala wadaagaya xog shacabka soomaaliyeed oo warbixinno keenaya waa la socotaan in yacni hub meel ku duugnaa ay soo sheegeen shacabka soomaaliyeed laga soo saaray weliba hubkaasoo gaaraya ilaa iyo boqol iyo labo gantaalada ama ha ahaadaana kuwa jidka diyaaradaha ama ha ahaadaana kuwa jidka taankiyada oo hal xaboo ka mid a haddii ay helaan ciidamada nabadiidka runtii
wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay wasaaraddu daraasad ay samaysay inay ku ogaatay halyaygii sanadkii tegay ee laba kun shan iyo toban inuu yahay askariga soomaaliyeed warkaasi war kale oo ku aadan taliyaha ciidanka asluubta oo soo dhoweeya daraasadda ay wasaaraddu samaysay oo ay ku ogaatay in halyaygii sanadkii tegey uu yahay askariga soomaaliyeed waxaa haya maxamed macali xasan weydka
mudane maxamed cabdi xayr maareye wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in daraasad ay sameysay wasaaradda warfaafintu lagu ogaaday in askariga uu yahay halyeyga sanadkii tegey maadaama ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ay har iyo habeenba u taagan yihiin difaaca qarannimada soomaaliya wasiir maareeye ayaa xusay in daraasadu ay samaysay wasaaradda warfaafintu ay horgeyn doonaan golaha wasiirada si loo abaalmariyo ama abaalmarino loo guddoonsiiyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya
waa qofka sanadkan halyeyga ayay yidhaahdeen waxaa dadkii aanu waraysanay ee kala duwanaa intii maragtay marxaladda soomaaliya la socotay waxay yidhaahdeen qof ka sacrifice badan ma jiro qofka qof isqarxinaya u gelaya oo uu qabto isku dayay marka wasiirka amnigana sharaf bay u tahay oo aan dhihi karo weliba ciidamadu meelo badan bay si badan ugu dhibaatoodaan ugu dhintaan dhiigooda u bixiyaan furimahay ku bixiyaan jidadkay ku bixiyaan qaraxyada ka hortagooday ku bixiyaan dagaalada ay la wajahayaan kooxaha nabadiidka ay ku bixiyaan laakiin haddana qodobkan aadka loo xusa ee ah in nin isqarxinaya ninu galaan yooli isagoo lafo kala badbaadinaya wasiirkay hoos timaada marka waxaa yeelanay congratulation ciidamada wasaaradda warfaafinta daraasada ay samaysay waxay ku ogaatay in halyeyga sanadkan uu yahay askariga soomaaliya waa la sheergalay ina golaha wasiirada iyo madaxda qaranka in sidaas loo aqoonsado dadka eynaha taladeeda wanaagsan la qaato
dhinaca kale taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareegaas bashiir maxamed jaamac bashiir goobe ayaa wasaaradda warfaafinta uga mahad celiyey daraasadda ay sameysay ee ku aadan in halyeeyga sanadkii tagay loo aqoonsado askariga soomaaliyeed waxaanu arrintaasi ku tilmaamay mid dhiirigelinaysa ciidamada qalabka sida ee naftooda u huray in cadowga ay ka difaacaan shacabka
tallaabo kastoo aad qaadaanna waxay noqonaysaa mid u ah dalkan muxuu ahaa horumar iyo geesi nabadgelin iyo dhiirnabadgelin ciidamadiina qaranka oo sidii uu ku dhawaaqay dhowaan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku daraasadii ay samaysay warbaahinta qaranku ay u aqoonsadeen halyeyga sanadka lasoo dhaafay inuu ahaa askariga taasna waxay keenaysaa muxuu ahaa niyad iyo muxuu ahaa geesinimo zaa'ida iyo dhiirigelin ayay ciidamada qaranku sida u tahay codka taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jenaraal bashiir maxamed jaamac waxaa u dambeeyey waryahayaga weydka warkii uu diyaariyey waxaana ay taasi muujinaysaa in saakana maxkamadda ciidanka qalabka sida ay xukun dila ku fulisay askari lagu helay inuu dil geystay in la abaal marinayo askariga soomaaliyeed ee wax u qabta bulshada soomaaliyeed iyadoo wasaaradda warfaafintana go-aankeeda ama daraasadeeda la horgeyn doono golaha wasiirada si loo si loo meelmariyo islamarkaana la abaalmariyo askariga soomaaliyeed ee dadaalka ku bixiyey sidii uu badbaadin lahaa bulshadiisa kana hortaga weerarada iyo dhagarta ay u maleegayaan kooxaha argagixisada guddoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in maxkamad lasoo taagayo dadka ay tuhmayaan inay ku lug leeyihiin soo noqnoqoshada dagaalbeeleedyadii ka dhacay deegaana hoostaga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan sida ay ku waramayso khadiijo cabdi xasan gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed oo la hadlay rediyo muqdisho ayaa sheegay in dagaal beeleedyadii ka dhacay deegaanka buuq qowsaar ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan in dadkii ka dambeeyey maxkamadda la hor keeni doono wallaahi sababta ka dambaysaa dadka dhexdiisa dad ku jiraa ka shaqaynaa dadka soomaaliyeed dowlad la-aan ay ku hada qaadeen laba waxuu rabo iska samayna cid wixii shalay dhacay lagu maxkamadeeya hadday jiri laheyd oo dadkii shalay dhintay ama dhaawacmay ama dhibaatadii dhacday oo madaxweynahoo dalka u sarreeyey oo halkaan daraaddoor u yimid cid lagu maxkamadeeyo ama xabsi ku gasha ama maxkamad lagu saara hadday dhici laheyd dagaalka bergaahuma dhaceenaan qabaa mar kastaba maalinteeda waa la sugaynaa cidda dhibaatada wadana maxkamadaan ku keenaynaa dhibaatadii dadkaas iyo dalkaas ka dhacdana dad baan oo yeela doonee dadku ma wada laha dadka la-ana waa iska ognahay haddaan in idaacadda ka sheegno ma rabno laakiin maalin maalmaha ka mida maxkamadaan keenayna haddii alla gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa ugu baaqay in dagaalada la joojiyo la isugu yimaado miiska wadahadalka si xal looga gaaro dagaalada ku soo laalaabtay deegaana hoostaga magaalada baladweyne labadaas beelood waxaan ka codsanaynaa inay xabad dambe aysan dhicin xabadda joojiyaan waxay isku haystaan wadahadal aan ku dhamayno annaga iyo dawladda soomaaliyeed iyo dadka reer hiiraanna waa u heelannahay inaan arrintaas aan wax ka qabanno waxay isku haystaan ay soo bandhigaan wadahadalna aan ku dhamayno xabadda banaynay dhicin waa ka codsanaa ugaashyadooda wabaradooda xildhibaanadooda wasiiradooda odayaashooda dhaqanka aqoon-yahanadooda dhammaan ururadooda haweenka dhammaan labadaas shifo waxaan ka codsanaynaa inaysan xabaddaba dhicin dadka reer hiiraan inaan xabaddaba aysan ka dhex dhicin labadooda jifayna xabaddaba ka dhex dhicin baaqaasaan u jeedinaa arrintooda ay isku haystaana horena waa ugu dhex jirnay haddaana waa dhex gelaynaa waana dhammaystiraynaa haddii alle gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar dabageed ayaa tan iyo markii xilka loo magacaabay wada dadaalo ku aadan sidii dib heshiisiin loo kala dhex dhigi lahaa beelaha dega gobolka si looga hortago dagaalbeeleedyada ku soo laalaabtay gobolka hiiraan
halkaad warkaasi kala socotaan waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dibadbaxyaal caraysan kana xun dilkii sacuudigu u geystay wadaad caan ahaa oo shiicada ka tirsanaaya waxa ay weerareen safaaradda waddanka sacuudiga uu ku leeyahay magaalada teheraan ee caasimadda waddanka iiraan dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay inay arkeen xubno ka tirsan kooxda banaanbaxa sameynaysa oo u tababaran sidii militariga oo kale oo bambaanooyin laga sameeyey shidaal ama batrool ku tuuraya safaaradda waddanka sacuudiga uu ku leeyahay teheraan waxaana markii dambe ay taasi sababtay in qeybo ka mid a safaaraddu ay burburto oo sidoo kalena ay gubtaan qeybo badan oo ka mid a safaaradda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada teheraan xilli sii horeysay dowladda iiraan oo ah awoodda ugu ballaaran ee shiicada dunida ayaa u digtay sacuudiga inay ka shallayn doonto dilka ay u geysteen sheekh nimri al nimri oo loo dilay dembiye la xidhiira argagixisanimo waxaana dilkaasi sida wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka sacuudigu ay sheegtay in uu yareynayo dhibaatooyinka kooxaha qasoodayaasha ay doonayaan inay ka abuuraan waddanka sacuudiga dilka nimri al nimri ayaa la rumaysnaa in uu ka caraysiin doono shiicada waddanka iiraan waxaana taasi ay sabab noqotay hadda in la gubo safaaraddii waddanka sacuudiga uu ku lahaa magaalada teheraan ee waddankaasi iiraan waxaa kaloo la sheegayaa in sidoo kale dibadbaxyo kale oo waaweyn laga cabsi qabo inay ka dhacaan meelaha ay ku sugan yihiin shiicada waddanka iiraan safaaraduhuna uu ku leeyahay waddanka sacuudiga gaar ahaan waddamada ciraaq iyo weliba iiraan dhegeystayaal warkii waad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa cidda uu sheegay waxay dib kaga heli kartaa barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net